munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ujeedkeeda ahayd furitaanka mu'asasada alfurqaan oo lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka taas oo ay wax ku baran doonaan jiilka yaryar iyadoona munaasabadda ay kasoo qayb galeen culimaa uddiin salaadiin mas-uuliyiinta ugu sarsaraysay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo guud ahaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada jilib iyagoona danaynayay inay arkaan miisaaniyadda xafladda ay ku fadhiso iyo heerka weynaynta kalaamka allah subxaanahu watacaala dhanka kalena ubadkooda u baahan inay soo haleelaan madarasadaani cusub oo qaybo kala duwan leh ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxa uuna halkaasi ka jeediyey kelimad ka hadlaysay fadliga uu leeyahay qur-aanka qofka basharka ahi waxa uu ku qiimaysan yahay waxa uu yaqaano hadday tahay culuum dunyawiya hadday tahay mid diiniya marka ummatu iqraa baynu nahay oo la amray aayaadka ugu horreeya lagu amray inay wax akhriso oo wax barato oo wax qorto ummad jaahilah inaan ahaana lama rabo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amraya inaan wax qorno wax akhrino inaynu diinta baranno oo culumta kala baranno wax walba baranno ilmaha inaynu dirno wax soo bartan idhaahno innaguna ka harno oo hooyadii aabbihii ay jahli ku raalli ahaadaan ose wax baran waa ceeb iyo fadeexa weeye cunuga keliya qur-aanka in lagu shideeyo markuu soo weynaadana dariiqii hooyo iyo aabbo u maro uusan waxba meesha uga tago bal waa ka dhib uu ku jiray oo lagu garaaci jiray buu ka raysanayaa qur-aankiiba dhib buu u qaadanaya ilmaha in dhibka iyo dilkana laga daayo waan soo jeedinaynaa oo si tartiiba qur-aanka loo jeclaysiiyo waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay ogaasbiyey ogaas axmed ogaaska beesha macalin weyne isagoona dardaaran dhinacyo badan taabanayay u jeediyey mucalimiinta madarasadan cusub dhanka kalena ugu dardaarmay in ay ka soo dhalaalaan ammaanadan xooggan ee loo dhiibay bacda salaam ilaahay yaa mahad iska leh ilaahayga naga dhigay muslimiin haddana na soo gaarsiiyey xilli maanta lagu dhaqmayo kitaabka iyo sunnaha allahaasaan u mahadinaa mahad aan bilowga dhammaad lahayn oon lasoo kubi karin waa in tucduu nicmatallahi laa tuxsuhaa nicmkaas faraha badan lasoo kubi karin allahaasaan ugu mahadaynaa waxaan hadda maanta meeshaan waxaan aad ugu faraxsanahay madarasadan oo maanta meesha maanta la furayo oo ah in qur-aanka lagu xifdiyo iyo tarbiyada islaamka ilaahay lafteeda na soo gaarsiiyey maanta waa wax aan sugaynay oo naga maqnaa maantana noo bilow noo noqday insha allah waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa walaayada inay gaarsiiso maxaafadooyinka oo dhan madarasadan oo kale xaqiiqdii runtii waa madaraso loo baahnaa waa mas-uuliyad na saaran annagoo dhan hadday tahay walaayadii hadday tahay nuqbadii inta wayna saaran tahay waxaana markaan mikrofoonka loo dhiibay mas-uulka madarasada cusub ee alfurqaan waxa uuna halkaasi ka sheegay madarasada iyo waxyaabaha lagu baran doono mawduuciga kelimada uu noqon doonaa taqriir muujiz can maraaxil almu'asasa mu'asasada magaceeda mu'asasatu lfurqaan litaxfiid alqur'aan waltarbiya alislaamiya shaqo kasta oo la qabanayo marxalatu liftitaax inuu muxuu ahaa mu'asasadii iftitaax iyo furideedii inaan maanta ay u fadhino ilaahay inuuna soo gaarsiiyey dadka ka soo qaybgalayna ilaahay noogu daray tabaaraka wa tacaala marxalada iftitaaxa maanta u fadhino intaa markaan kasoo tagno oo marxalada furitaanka ah waxaa ku xigo marxalada loo yaqaano marxalatu diraasa oo insha allahu tacaala ilaahay noo suurtageliyo aan ka rajaynayno sida kuwa ka horeeyeyba ilaahay noogu suurtageliyey intaa markaan ka gudbo waxaan haddana insha allahu tacala wax ka tilmaamaynaa ahdaafta mu'asasadu ay leedahay mu'asasatulfurqaan ahdaafta waxaa ka mid ah markaan si kookooban u sheego taxfiidu tulaabi bilqur'aani alkariim ardada in la xifdisiiyo markaana munaasabadda waxaa soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo si guud uga hadlay ahmiyadda mu'asasadan u leedahay carruurta iyo dardaaran guud ee ku socda mucalimiinta iyo waalidiinta ubadkooda waxbarashada la jecel alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waddiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yaquulu llahu tabaaraka watacaala إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدرسة عن أفرني وجيت عن كلا نوحوية كتابك إلهي إن كر لوغو قادو ومدى أنون أي نغطة ومدى أهل القرآن كها أهل الله خاصة أن النغضان وي إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينه إنه إنه قد بإذن الله تبارك وتعالى sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ragga odayaasha nuqabada hogaanka dhaqanka qaarkoodna hadda meeshaan ka hadla qaarna aan hadlin dhammaantoodba waxaa leeyahy jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta ee ardada insha allahu tacaala meeshaan dhigan doonta ee xafladan joogta iyagana sidoo kale waxaan leeyahay allaha idin barakeeya washakar allahu xusna istimaacikum wasalaamu calaykum maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sii dardargelinaya waxbarashada iyo dahfurka madaarista qur-aanka isagoo nahar iyo habeen dadaal dheeraad ah ku bixinaya sidii ay usii horumarin lahaayeen aqoonta bulshada waxaana meelo badan oo ay ka mid tahay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu soo gebagabeeyey xaflado lagu bogaadinayo heerka waxbarasho ee bulshada